أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room mu'asasada alkataayb ayaa baahisay sawlada qaniimadii mujaahidiintu ay ka heleen magaalada beriire ee wilaayadii shabeellada hoose oo u dhowaan ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta mas-uul hore wasiir uga soo noqday kooxda riddada soomaaliya ayaa quus ka muujiyay xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada garguurtay isagoona dhanka kale walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jira kufaarta burundi iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa dhimashadii dhaawaca ku noqday qaraxwi ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay gobollada gaarisa iyo mandheera ee ku hoos jira gumaysigaasi libiyadda kenya wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarka ballaaran ee ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen wilaayadaasi beesha waxaa isle ayaa hadiyada xoolo geelaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta rabaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka kooxda riddada soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataayb ayaa baahisay sawirada qaniimadii mujaahidiintu ay ka heleen magaalada beriire ee wilaayada shabeellada hoose oo dhowaan ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta cabdiwaab maxamed bukhaari ayaanu ka waraysanay umuurtaasi bismillahi raxmaan raxiim mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada qaniimadii ciidamada mujaahidiinta ay ka heleen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo dhowaan xilli saqdhaxa ah ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo ka baqaya in ciidamada mujaahidiinta ay weerar kula soo jarmaadaan sawiradan waxaa laga dheehan karaa xajmiga qaniimada mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen tusaale ahaan sawirka koowaad waxaa ku jira tuutihii maleeshiyaadka murtadiinta ay soo siiyeen dowladaha saliibiyiinta ah ee tabantaabiya sidoo kale waxaa ku jira boosashka lagu qaato khasnadaha rasaasta ee rasaas aad iyo aad u fara badan ayaa walaalka ka mid ah qaniimada ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen ee sawiradan lagu soo bandhigay rasaastaas oo isugu jirta mid furfur ah oo tiro badan iyo mid sidoo kaleba sanduuqyo ku jirta oo kaydsan sidoo kale qaniimada lagu soo bandhigay sawirada ay maanta baahisay mu'asasada al-kataa'ib waxaa ka mid ah kombiyuutar dhiskitob ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay uga carareen saldhiggii beriire ee wilaayada shabeellaha hoose allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan guushaasi iyo qaniimadaba ciidamada mujaahidiinta gacanta u soo geliyey rasaastan tirada badan iyo booshashkan aan xaddiga lahayn waxay gaalada dalka u keeneen in shareecada ilaahay lagula dagaalamo dadka muslimiintana lagu dhibaateeyo balse hadda waxay ku jiraan gacanta mujaahidiinta waxaana lagula dagaalami doonaa saliibiyiinta iyo gaalada sidoo kale waxaa lagu koryeeli doonaa shareecada ilaahay oo shalay loo keenay in iyada lagu dumiyo hadda waxay isheedu qabanayaan sanduuq weyn oo ka mid ah kuwii rasaasta ay ku keedsanayd waxaa halkan ku qoran een, xisaabo aad u fara badan sidoo kale waxaa ku qoran magaca dowladda turkiga waxayna tan ka dhigan tahay in hubkan iyo rasaastan maleeshiyaadka murtadiinta ay ugu deeqday dowladda riddada ah ee turkiga allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan guushan qaaliga ah mujaahidiinta ku siiyey bilaa dhidid bilaa dagaal bilaa rafaad kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta ay halkaas isaga carareen marka intaas ayaan ku soo koobi lahaa sawirada ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib mahadsanid bukhaari mas-uul hore wasiir uga soo noqday kooxda riddada soomaaliya ayaa quus ka muujiyey xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada isagoona dhanka kale walaaca ka muujiyey awoodda mujaahidiinta xarakada al-shabaab marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kooxda riddada maxamed cabdirasaaq maxamuuda ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in xaalad qus ah ay ka taagan tahay soomaaliya siday hadda wax ku socdaan haddii xaaladu sii ahaatan uu ka walwalqaweyn dalku ka dhacaana waxaa la mid ah wixii ka dhacay dalalka afghanistan iyo suuriya wuxuu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu jabay awoodda al-shabaabna sii xoogaysanayso halka dowladihii taageeri jiray riddada ay ka niyajabeen taageeradeeda wuxuu soo hadal qaaday weerarkii lagu beegsaday koranyo uu la socday xasan sheekh maxamuud ee ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada isagoo sheegay inuu muujinayo awoodda sii kordhaysay ee al-shabaab iyo in sirdoon ahaan aada uga sarreeyo kan kooxda riddada ma aaminsani in dagaalka lagula jiro al-shabaab jihadii saxda ahayd iyo jidkii saxda ahaa toona ee uu ku socdo Een, taasna waxaa daliil u ah in al-shabaab oo horey looga saaray ee, muddo laba sano ka hor ah ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro ee, in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ee, ceelgaabta ee, qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga intelligence ha noqoto oo in la sii ogaado al-shabaab meesha ay ay soo marayso iyo sida ay wax u damacsan tahay iyo ha, ha ahaato ha ahaato in iyadoo al-shabaab ay intelligensiga dowladdu hayso mid ka xog badan ay hayso oo la ogyahay in madaxweynuhu uu uu kolonyadiisu soo mari doonto meeshaas wakhtigaas soo mari doonto iyo in lal- loo- lala beegsado waxay u baahan tahay eh, macluumaad badan iyo diyaargarow hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya xilli kooxda riddada soomaaliya iyo uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte ay ku sugan tahay xaaladii ugu liidatay iyadoo laga deerinayo masiirka kooxdani oo maleeshiyadeeda iyo saraakiisheeduba ay khasaare baaxadle kala kulmayaan furimaha dagaalka ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka waad mahadsantahay marwaan ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jira kufaarta burundi iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaasi warbixin kale oo ku saabsan weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay gobollada gaarisa iyo mandheere ee ku hoos jiray gumaysiga kenya waxaa haya walaalka cabdiraxiin sheekh cali ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ay ka fuliyeen deegaanka tareedish ee dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaana allaha fadligii qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibilaaha oo ay la socdeen waxaana ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka wilaayada shabeellada dhexe qarax maanta ay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buurana ee shabeellaha dhexe ayaa lala eegtay ciidamo burundees ah kuwaasi oo ku dhexli weynayay deegaankaasi waxaana ku baktiyey qaraxaasi laba askari oo burundees ah dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku weeraray xarunta maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa ay ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah oo saddex ka mid ah dhaawacooda uu garaab yahay dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa howlgal gaara ciidamada mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen deegaanka hareeri suuki ee hoostaga ah degmada ceelqaalu ee gobolka mandheera waxayna ku dileen taliyihii askarta booliiska ee deegaankaasi waxayna mujaahidiintu halkaasi ka soo furteen qoray iyo booshkiisa waxa uu taliyaha la dilay uu ahaa murtad soomaali ah oo deegaankaasi taliya booliiska ahaa dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolyo saliibiyiin ah oo taliyaha la dilay uga soo gurmaday degmada ceelqaali qarax ayaa haleelay gaari taaw ah waxayna waxyaabo xoogan ayaa ka soo gaaray ugu dambeyntiina waa ay jiiteen taawga laga gubay dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa faahfaahinno dheeraada laga helaya weerar culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee taabacsan dowladda saliibiyadda kenya deegaanka biyo madoobe oo ah deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maleeshiyaadka murtadiinta ee saaka cagta la mariyey ayaa si gaar ah ula shaqaynayay ciidamada afduubka ee dowladda saliibiyadda kenya ee dhibaatada xooggan ku haya dadka muslimiinta ah dhimashada waa lix askari oo murtadiin ah dhawacana waa saddex askari oo isla murtadiinta ah qaniimadana waa lix qoray oo ak47 ah iyo hal qoray oo r b g ah howlgalladan ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada mandheera iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee ka dhanka ah cadowga allah waad mahadsantahay cabdiraxiin wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarka ballaaran ee ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen wilaayadaasi sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxa uu ka hadlay xaaladda wilaayada waxaana uu tilmaamay in muddo hadda laga joogo bil iyo dheeraad allah fadligii ciidamada mujaahidiintu mar qura ay dagaal ka wada bilaabeen deegaanada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah islamarkaana allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay u suura gashay inay la wareegaan dhammaan deegaanada wilaayada shabeellaha dhexe xaaladda wilaayada haddaan ka warbixiyo wilaayada shabeellada dhexe ilaahay fadligii maanta oo ah ramadaan uu yahay labaatan iyo saddex soddon iyo saddex maalmood ka hor ayaa mar keliya waxaa dagaal iskala bilowday koonfurta wilaayada iyo waqooyiga magaalada califool dheere iyo afarta tuulo meeshii la dhihi jiray iyo daarunicmo iyo cali axmed iyo alkawtar ayaa dagaal iskala bilowda maalin keliya ilaahay fadligii soddon iyo saddex maalmood kadib ilaahay mujaahidiinta waxaa u makaniyey wilaayada laga bilaabo califool dheere ilaa cali axmed inta udhexaysa marka laga reebo aadan yabaal oo ay ku go-doonsan yihiin koox yar oo xagga hiiraan ka timiday iyo a'immatul kufrigii dadka abgaarahoo meeshan degan fitnada ku ahay aan is leeyahay ilaahay dunuubtoodii iyo dembigoodiyaa lugaha uga xira meesha insha allahu tabaaraka wa tacaala marka meeshaas laga sooco dhammaan wilaayada inteeda kale gacanta ayay ku jirtaa marka degmada aadan yabaal dhismaheeda laga sooco ayadana hareeraheeda ayaa la joogaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sheekh kaba ku tukade wuxuu faahfaahin ka bixiyey magacyada deegaanada allah fadligii u suura gashay ciidamada mujaahidiintu inay la wareegaan raayada tawxiidkana ay ka taagaan haddii aan si faahfaahsan uga warramo ee dhulka la tegey haddaan ka bilaabo dhinacan waqooyi daarunicmo oo degmada ruunugood ka mid ah alkawtar oo aadan yabaal duutuulooyinkada ka mid ah iyo cali axmed boos hareeri iyo boos caduur iyo boos jawiil iyo xirka dheere oo iyaguna ah degmada aadan yabaal dhulkaas kulligiis mujaahidiintu gacantay ku dhigeen waxaana loogu soo dhoweeyey walaayada si aada u diiran oon ilaahay uga mahadhayno caddaysana mowqifka bulshada shabeellada dhexe iyo hinowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waxa uu fariin baaqa u diray beelaha muslimiinta ee dega wilaayada shabeellaha dhexe gaar ahaan beesha abgaal isagoona ugu baaqay inaysan ku kadsoomin beenta iyo barabagandada uu wada xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya waxaan rabaa inaan fariin ga- uga diro halkan beesha abgaal ismaan si gaar ah si guudna ee shabeellada dhexe dadka degan oo muslimiinta oo qabaa'ilka kala duwan waxaan idin leeyahay si guud dad muslimiin ahaa tihiin muslimkuna waxaa weeye macnihiisu alistislaam lilaah in ilaahay la isu dhiibo bitawxiid tawxiidkuna waxaa weeye inaad ilaahay aada ilaah ka dhigato oo asaga keligii aada caabuddo cibaadadiisana waxaa ka mid a in aad kitaabkiisa ku xukuntanto waa inaad daaquudka ku kufriso waman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwudqa muslimnimadii dhabta ahayd ninkaas ayaa qofkaas ayaa qaatay niya nagu horabaaday diinta haddaad si dhaba u qabsatiin ilaahay xaaladiina adduunya midina akhira waa hagaajinaya diintuna ma qabsan kartiin oo cadowgaas kusoo duulay ee kirishtaan leh ee soomaali leh ee afrikaan leh madooba ayaa kusoo duulay oo aan ogolayn in dadkaanu nabad noqdo diinkooda ay qaataan ku walaaloobaan dalkooda dhistaan badroolkooda qotaan badahooda ka shaqaystaan cadowga iska dhaqaajiyaan cadow soo duula ayaa jooga soona kiraystay dad magacyada af- soom- soomaali ka ah iyo muuqaalka iyo reerka ay ka dhasheen dhaqanka iyo suluuga iyo ujeedooyinka ay- ay fulayaan gaala ku ah kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka tukadeen ayaa ku su-aadayay xilli ciidamada mujaahidiintu ay dhowaan la wareegeen deegaanada wilaayada shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen deegaano badan oo ka mid ah shabeellaha dhexe halka deegaanada qaarna ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiintu marka ay maqleen inay ku soo wajahan yihiin ciidamada mujaahidiinta waad mahadsantahay abu xasaan beesha waxaa isle ayaa hadiyada xoolaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ay rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada galgaduud mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed dil waa qur'aan dhigaan daa'inkay karow naga dayayaahe doofaarradaan la soo diray sidii dameer hogaanugu duldaadaya dulligaanna soo galay iyo kuwaan diinta gaadanaya dalandooliya waa koos iyo doorshaan xar ku diiriraya kufrisoo degaajira iyo duugam hoosta naaga yaalla digtoona dha- dagaalkana gaa- gaalkuwaa idin daagayahe
munaasabadan oo ka dhacday degmada galcad ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha wacisle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada ku wareejisay xoolo giil ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore waxay beesha wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah oo hordhac u ah soddon neef oo geel ah oo beesha horey ugu ballanqaaday mujaahidiinta iyadoona qaybta hore hadda ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore munaasabadda lagu wareejinayo xoolahaasi waxaa kasoo qaybgalay suldaanka iyo nabadoonnada beesha wacisle maamulka islaamiga iyo xubno ka socda ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha wacisle ee geel wareejinta sameeyey annagu haddaan beesha waceeslanahana waxaan baraa'a ka qaadanaa inta kitaabka ilahay ka soo horjeeda ebedkeenna ka soo horjeesayna waxaan xoolaha dhilo infaaq ahan bixinayn waxaan ku taageeraynaa jihaad waxaan rabnaa kuwa nuurka ilaahay damiha in lagu dilaan rabna kuwa nuurka ifihaayana inay waxaan rabnaa sahay u qaataan waxaan ku wareejihaynaa odayaasha waceeslaha daana suldaan daa'uud xasan aadan suldaan daa'uud nagaara guddoom insha allahu tacaala waxaana rajahaynaa gaale inay ku baxdo waxaa waaye waxaan anu nahay odayaasha galguduud gaar ahaan odayaasha heer wacaysle ee labada degmood ee galcad iyo ceeldheer waxaan halkaan keennay geel geelaas waxaan ku wareejihaynaa suldaanka suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha heer wacaysle waxaan leenahay dadka furmada jooga oo mujaahidiinta mujaahidiinay sabra yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha lacallakum tuflixuun beesha wacaysle ku abtirsata abgaalismaan ee ku abtirsata hiraadahawiya waxaan leenahaa xasanow toobakeen dadkaagayaanaa kumana rabno intaad gaal daba ordayso intaad yuhuud gacal ka dhiganayso kuma rabno geelaan iyo mid lamida iyo mid kasii badanna waxaan u bixinaynaa beriga furumaha muqdisho ragga kulaalaya inay ku qadeeyaan ay ku afuraan ay ku casheeyaan halka badanna waa lasoo daba taagana intii riinoo dambaysana kutubka ilaahiyaan ku bixinaynaa haddaana beesha wacaysna kumana rabno towba keenaan ku leenahay intaas kadib waxaa shan iyo tobanka neef ee geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta aan ku wareejinay geel toban iyo shan neef ah qaybtii ugu horreysay soddonkii neef qaybtii ugu horreysay aan ku wareejinay maantay heer wacaysla keenay inay uga qayb galaan jihaadka inay uga qayb galaan insha allaahu shantai iyo tobankii ugu horreysay waxaan leenahay mujaahidiintu ha ku afuraano waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo ilaahayna madar qayr qaba ilaahay ku siiyo cadowga inay ilaahay ku jebiyaan leenahay dhowaan ayay ahayd markii beesha mursado oo iyaduna ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galgaduud ay xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta waxayna arrintan imaanaysaa xilli qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ay kaalintooda ka qaadanayaan dagaalka lagula jiro cadowga allaah ee duulaanka shareecada dirirka ku soo qaaday dhulka lagu maamulo shareecada allaah mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen oo ka soo baxay safka murtadiinta cazaam carafaad ayaa warbixinta warkan hayaa ismaaciil axmed daahir waa sargaal tan iyo unug ah oo muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxuuna sargaalkan si gaara uga howlgeli jiray magaalada muqdisho iyo degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose sargaalkan isagoo toobadkeena isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa lagu soo bandhigay degmada booka qable ee wilaayadaas waxuuna sargaalkan qiray xaalada adag haysata maleeshiyaadka murtadiinta taliya unug ismaaciil axmed ayaa sidoo kale si gaara baaq toobadkeena u diray unugtii isaga taliyaha uu ahaa magacayga waxaa liyiraa cismaan axmed daahir waxaana ku biiray laba kun toban iyo afartii dabayaaqadeydii waxaana ugu biiriray xeerada ninaca ilaa iyo sagaaliyo toban laba kun sagaal iyo tobankii meeshaan joogay waa laigasii qaaday laba kun iyo labaatanka bishii saddexaad tumi kowdida inta laga qaaday goordon waxaa liigay janaale waa laigasoo qaaday inta laba kun labaatan iyo labada bishii bishii oo sideedada laigasoo qaaday kuliyadda jaalisiyaada la keenay adiga laba bilood ama beli barmay camalaan ku jirnay oo feer cilin camal waxay sheegayeen intina waa nala qaaday bishii laba iyo tobanaadoo dhammaan waxaan tagnay janaale sidia marka ilaa haddana meeshan sidaan ku joognay meesha waxaan ku joognin welibna waa ogyahay yacni waxuu meesha lagu joogana waa waxaan faa'iida lahayn tale anugu anaha koo iyo toban sana iyo toban sana aan ku dhex jiray waxaan oon ku arki waayin hadda ku arki maayo marka aniga waxaan leeyahay yacni nin weliba danahaada iyo dantaada qaaska iyo ilaahaygaada inaad ka cabsato waa muhiim ani shalay waxaan yacni waxaan u haysay nimankan inaan yacni haddaa tagta inaan madax lagaa jiraa xaqiiqdan xaqiiqda markaan ka hadlooyaa haddaa u tagto in madax lagaa goynaa bisaan aaminsanahay shalay iyo maantana laba ay kala tahay magaalada ana asxaabtaydanan waxaan leeyahay yani warniyo waxa ku wada joogna oo wada naqaana hal iyo labana mataqaana in ay yani boqolaal iyo taqaana oo arki doontana waa jeclahay idig nin kastaba ay diblها وفيري بس وحكلا يعني عد و يعني هذه سفير لا حسابي مركا حسابي كدب لي يعني waxa rabto iska sheeg marka markaana waxaan dhihi lahay saa liisoo dhaweey sii ka fiican in liisoo dhaweyn doono waa jeclahay qofka bilaadigana waxaa rool inuu waxa ku dhimanayo waxa yani in waxa ku dhimanaysa inaa inaa ogaataa muhiim ah. marka gaalnima adigoo dad muslima adoo ku adoo ku dhashay inaa gaalnima kusii dhimato waa laga sii fiican yahay.
wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya saraakiishii askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkaxiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu